wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka jubbaland cabdulaahi dubad shiil xadhuun oo ka warbixiyey shaqooyinka wasaaradda loo igmaday ee ay qabato ayaa sheegay in wasaaraddu ay xilis ka saartay in baabuur taargala-aana uusan ka soo bixin gudaha dekedda kismaayo balse weli ay caqabad ka taagan tahay in baabuurta magaalada lagu dhex wato in badan oo ka mid a ay taargala-aan yihiin iyadoo weliba wasaaraddu hay lambaradii taargada siisay arrintaasna loo baahan yahay inay wax ka qabtaan ciidamada ilaalada wadooyinka wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayeyna waxaa hadaladiisii ka mid ahaa wasaaraddu waxay xil iska saartay inaynan dhicin inuuna dekeda ka soo bixin baabuur aan taarika lahayn arrintaas waa ku guuleysanay ma jirto baabuur ka soo bixi kara dekeda ama magaalada soo geli kara taarika la-aan annaga taarikooyinkii waa goynay baabuurtii waan siinay laakiin waxaa aada u badan in qofka mulkiilaha baabuurka iska leh uu baabuurka taarikadii u gudaha iska gashto waxaa marka taas wax ka qaban kari lahaa dowladdana marar bar badan shirka golaha wasiirada waa ka sheegnay madaxweynaha amar uu ka bixiyey xataa baabuurta uu isticmaalo baan lambaradoodii u goynay baabuurta madaxweynaha lambaradii way haystaan waxaa laakiin xalka gaari weyne in dadkii ama dowladdii dadka ushaqeey ha noqdo ama askarta ha noqoto baabuurtii oo lambarkii le aan aan dhahan war lambarka baabuurta ku xidha taas waxaa xakameyn lahaa ciidamada traafikada iyo booliista iyoba shaqada iskale marka haddii lasoo helo baabuur aan lambar taarika a lahayn oo markii la qabto ay boolisku qabtaan hadday soo helaan baabuur aan lambar lahayn wasaaradda dembiga iskale laakiin baabuurkii hadduu iska marayo wadadii oo booliskiina arkayo oon waxbana ka qabanaynin taas hade wasaaraddu waxba kama qaban kar waxay u bahan tahay laamaha amnigu inay inay inay wax ka bedelaan qaabka baabuurta halis halis badan bay nagu hayaan baabuurtaas aan lahayn dhibaatooyin amni oo xun baa welibana ka dhalan kara marka iyagana waxay leeyihiin waxaan waxaan iyaguna markaad la doodo mas-uuliyiinta oo dhahda war baashaan dhibaato amni baa ka dhalan kartee baabuurka ku xidha nin gaarigayga wuu ku xidhan yahay wuxuu ku leeyahay lambarkaa laygu baran oo mxuu aha dhibaatada amnigeed ka cararaysa tagana ka badan lambarkayga markii la barto lambarkii hebel hebel baa la dhibi wallaahi caqabada noogu badnaanu soo maray sanadkii tegay waxay ahaayeen iska qabsiga shirkadaha diyaaradaha iyo mxuu ahaa gaadiidleyda iyo kalaytanka ka jira gaadiidka dekeda galay waxyaabaha ugu badan oo dadka cabashadiisa ay adkaa oo laga yaaba reer kismaayo o dhan inay ogyihiin waxyaabahaas kamid ahaayeen ilaahay mahadiina xal baan ka gaadhnay oo isqaqabsigii farabadnaa oo ku imanayay shirkadaha diyaaradaha ee imaada kismaayo waan xalinay waxaana mxuu ahaa toban diyaaradood baa baan niri kismaayo waa inay ka howlgalaan iyo muqdisho lambarada taargada ee wasaaraddu bixisay ayaa loogu talagalay in lagu aqoonsado baabuurta waxaana jira dad badan oo iyagoo taargadaasi haysta haddana baabuurtooda ay taargala-aan yihiin waxaana loogu baaqay in baabuurta ay taargada ku xirtaan